halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka sagaal iyo tobanka mitribar heerka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan waa subax khamiisa bisha diseembarna waa toban sanadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan sabtidii hadda lasoo dhaafay maalinta uu dhimanayo in uu yidhi hooyo projectgaasa laga rabaa madhayda marka waxaan rabaa inaan lasoo diyaariyo oo aan la soo diyaariyo arday waxay la dhigta markuu hooyadii u fasaxdayna hal saac ka bacdi hooyadii lagu wargeliyey inuu wiilkeeda mayd yahay
xasan faarax warsame oo ka warramaya wiil uu dhalay oo uu sheegay in lagu dilay magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka dalkan maraykanka warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waqooyiga ameerika oo ay ku soo badanayeen falalka muslim nacaybka ku salaysan sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carter ayaa sheegay inay waajib tahay in dalalka caalamku ay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro daacish ka hor intaanay mar kale dhicin weeraradii baariis oo kale carter ayaa kulan la yeeshay guddiga arrimaha ciidamada u qaabilsan sanadka maraykanka waxaana ugu baaqay turkigu inuu dadaal dheeraadaha arrintaasi ka geysto oo uu xakameeyo xuduudiisa waxaa kaloo ugu baaqay ruushku in ay si toos ah u beegsadaan daacish xogayaha gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu ka codsaday afartan dal in ay dagaalka ka dhanka ah daacish ka qayb qaataan
cambaareyn caalami ah ayuu la kulmayaa musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka donald trump kaasoo dhowaantan sheegay in la joojiyo dadka muslimiinta ay soo galeen maraykanka waxaana jira ku dhowaad kun oo britain ahi kuwaas oo saxiixaya olole ay ku dalbanayaan in maalqabeenka ka ganacsada dhismayaasha khasriyada ah inuusan soo galin wadankooda trump ayaa isniintii ka dhawaajiyay in gebi ahaanba la joojiyo muslimiinta soo galaya maraykanka taasoo uu sheegay inay xayraadaasi ay socoto inta dowladdu ay ka xaqiijinayso ahdaafta dhammaan dadka muslimiinta ahi hadalkaas ayuu daba socdaa weerarkii dhimashada badan sababay ee horaantii bishan ka dhacay magaalada san bernardino ee gobolka california ee dalka maraykanka
madaxa xafiiska dembi baarista ee maraykanka ee f b i da ayaa sheegay in lamaanihii fuliyey weerarkii california ee toddobaadkii hore ay xag jir ahaayeen ka hor intii aanay internetka iska baran ee aan isguursan muddo hore james comi ayaa u sheegay guddi ka tirsan sanadka maraykanka in sayid faaruuq iyo xaaskiisa tashfiin maalik ay qaateen fikirka xagjirka ah wakhti aada u fog lamaanahan ayaa sanadkii hore isguursaday waxaana madaxa f b i du u sheegay in baaritaan ay ku wadaan cidda arrintani ku dhiirigelisay iyo cidda ku caawisay subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a laba qof oo soomaali ah ayaa siyaabo kala gedisan loogu dilay magaalada seattle ee gobolka washington ee galbeedka dalkan maraykanka toddobaadkan iyadoo dilalkaasina su-aalo badan la iska weydiinayo jamaal axmed cismaan ayaa haddaba warbixintan inoo soo koobaya magaalada seattle gobolka washington ee galbeedka dalka maraykanka ayaa habeenkii xadda waxaa lagu arkay meydka wiil lix toban sano jira kaasoo dabaq dheer laga soo riday sida ay ku andacoonayaan jaaliidda soomaaliyeed ee magaaladaasi wiilkan oo la odhan jiray xamse xasan warsame ayaa dhiganayay iskuul sare iyo kolleej oo uu doonayo inuu ka aflaxo dhowaanahan aabbaha wiilkan ayaa v o a u faahfaahiyey dhimashada wiilkiisa walaal macaana wiilkaygu anigu maalin sabtii ahayd aniguna shaqan caaday marka isagoo guriga jooga ayaan ka tegey mar dambe oo aan shaqada ka soo baxana teleefoonkayga layga soo wacay familigu message ii reebeen ay leeyihiin wiilkaagiiyo mayda ayaa yaala isbitaalka markaan isbitaalkii tegana waxaa la ii sheegay wiilkaygu meel lix dabaqa in lagasoo uu ka soo dhacay kabacdina maaragtay uu dhulka ku dhacay dad meesha joogana ay boliiska waceen sidaana uu ku dhintay isbitaalkii ayaguna isku damceen inay sefgareeyaan laakiin uu saa ku dhintay marka warbixinta aan hayaaho ilaa hadda waa intaas cid kaloo wax ii sheegtay ama boliis kaloo wax noo sheegay ilaa haddeerna ma ay jirto kuul buu dhiganayay kolley sida muuqata marka waxaad sharxad inaga siisaa wararka qaar waxay leeyihiin waxa uu diyaarinayay mashruuc ama projecti iskuolka loo soo diray arrimahaasna uu kaa codsaday inuu soo diyaariyo bal arrintaas faahfaahin inaga sii
walaal arrintaas waa jirtaa wiilkayga inuu project diyaarinayay hadda ka horna ii sheeguu yidhi project aan rabaa nin inaan la diyaariyo oo aan gurigiisa tago arrintaan aan ka diido aan guri nin tegi maysid qof haddaad rabto inaan project diyaariso ku diyaari meelaha library-ga ah ama meelaha coffeega ah marka saradeediina uu codsaday hooyo maalintaa in laba wiig ka bacdi sabtidii hadda lasoo dhaafay maalinta uu dhimanayo in uu yidhi hooyo projectgaasaan laga rabaa madhayda marka waxaan rabaa inaan lasoo diyaariyo oo aan lasoo diyaariyo ardayga waxayla dhigta markuu hooyadii u fasaxdayna hal saac ka bacdi hooyadii lagu wargeliyey inuu wiilkeeda mayd yahay xasan ayaa booliisku ku eedeeyey inay ka gaabiyeen ilaayo hadda soo saaridda warbixinnada la xidhiirta geerida wiilkiisa runtii booliisku arrintan aad bay uga gaabiyeen maantadan aan kula hadlayo ilaa maalintii sabtida wiilkayga dhintay wax ay noo soo sheegeen haba yaraatay ma ay jirto arrin xataa ay shalay nagu dhaheen waa diyaar boliis report soo doontaa oo aan maanta rabi inaan soo qaato xataa dib bay u ceshadeena way iga diideen inay siiyaan marka boliisku arrintan wax warbixina nama siinin sidaan rabna noolama shaqeeyaan marka waa waxa runtii aan aad iyo aad uga xunnahay wiilkaygiioo dhintay oo maalintaa dhintay ilaa haddeerna inaan boliisku wax warbixinaysiin xasan warsame ayaa ka hadlay xamse sida uu ahaa iyo damciisa markuu weynaado xamse waa nin yaroo arday ah halkan ku dhashay lix iyo toban jir ah sanadkii ninety ninekii u dhashay waa nin qur-aanka dhammayn rabay suuraddii cimraan ku jiray ugu dambeysay iyo suuraddii ku xigtay oo cimraan rabayna maaragtay markaa inuu xaj ka aado oo isu diyaarinayay wuxuu isku waday collegeka iyo high schoolka waa nin rabay inuu labaduba ranistara program la yidhaahdo oo ilmaha waxoogaa waxbarashadooda fiican tahay ay qaataan isku waday iskoolkii iyo collegekii isagoo lix iyo toban jir oo collegekii waday nin communityga runtii aada u jeceliyiin ahaaye culimmadii meeshii joogtay wixii dhan iyo dadkii wixii yaqaana dhan u wada duceeyeen nin iska afgaabanoo dadka dariska iyo iskuullada iyo waxna jecel yihiin weeye iskuulkii hadda uu dhiganayo collegekii dadkii yaqaanay ayaa hadda mudaharaad wada oo ka xun dhimashada xamse marka xamse nin yaroo iska kuwaayadoo wanaagsan buu ahaa runtii zaare bashiir faarax oo madax ka ah jaaliyadda soomaaliyeed ee seattle washington ayaa iyana u sheegtay v o a in soomaalida loo baahan yahay inay isku duubnaadaan oo isla socdaan xilligan oo ay sheegtay inay jiraan dhibaatooyin u gaar ah muslimiinta oo soomaalidu ay qayb ka yihiin zaare bashiir waxay sheegtay in sidoo kale wiil kale oo da'diisu lagu sheegay sagaaliyo toban sanno jir isna xali lagu dilay isla washington kadib markii kooxo burcad ay isxabadeeyeen ilaayo hadda faahfaahin dheeraad ah lagama soo saarin wiilkan sagaaliyo toban jirka dhimashadiisa iyadoo baaritaanadu ay socdaan waxayse saare sheegtay inay qorshaynayaan banaanbax weyn oo booliisku culeys ay ku saarayaan sidii ay warbixinada dadka soomaaliyeed ee lagu dilo washington sida ugu dhaqsiha badan usoo saari lahaayeen isla mar ahaantaasina wax loogu qaban lahaa soomaalida aad aad bay horta aada noo saameysay waa naxdin weyn oo aadaan maanta aanan ka filinayn because maanta marka aragto qofka dhalinyarada ee sameynayo waxyaalo aada iyo aada u fiican oo u ah waxbarashada hadday noqoto dadka communitiga dadka loo caawinaya xagga masaajidka markay noqoto dhalinyarada dhan isku keena markay noqoto ee lagu sameeyo naxdintan oo kale qof waxaan u jecel hadda arkayna waxay tahay magaaladan siyaaro soomaalida ku nool iyo inta muslim oo ku nool oo dhanba way saameysay berri waxaan samaynayna hadduu ilaha yara dhalinyaradii jaamacadaha iyo masaajidadii kulli in banaanbaxyo laga wada sameynayo oy dadka aada u wada kaceen ninka wiil kale oo soomaaliya lagu dilay sidaa isaga aan u maqlay hadda waxay ahayd dhalinyaro kale oo isdagaashay ayaa nagu dhaheen weli faahfaahin dheeraad kama hayno oo weli maxba noolama soo gudbinin marka waaba taasna waa inaan dabagalnay noqonaysa aan fiirina wax sida wax u dhaheen arrimahan ayaa waxa ay cabsi badan gelisay soomaalida ku dhaqan seattle washington iyadoo booliiskuna ay wadaan baaritaano ku aadan wixii dhacay
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a kadib weeraradii ka dhacay bariis iyo weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa waxaa waqooyiga amerika kusoo badanaya falalka muslim nacaybka ku salaysan dalka kanada waxaa wararku ay sheegayaan in la gubay masaajid ku yaala dalkaasi waxaana sidoo kale la xidhay xarun ay muslimiintu lahaayeen kadib markii maamulka xaruntu ay iskood go'aankaasi u gaadheen jamaal axmed cusmaan ayaa arrintan ka waraystay xuseen nuur xaaji oo ah weriye ku nool dalkaasi kanada waa tahay jamal dabcan xarun lagu barto diinta islaamka oo lagu magacaabo alhuda oo la asaasay sanadkii labada iyo shantii oo farhaad haashimi haweeney lagu magacaabo asal ahaan bakistan kasoo jeedo dalkan degnaan jirtay ay furtay ayaa waxa ay sheegeen maamulkoodu in ay xireen sababtan waxay ku sheegeen in ay u baqeen amnigooda dartiis kadib weerarkii baris waxaana xusud mudan in xaruntan ay ka mid tahay amaba ay tahay laan ka mid a laamaha xarumo waxbarasho oo alhuda lagu magacaabo oo ku yaala bakistan iyo maraykanka iyo ingiriiska iyo dalkan canada gaar ahaan magaalada mississaga ee gobolka ontario marka cabsi darteed oo lala xiriirinayo haweeneydii tashfiin malik ee california edilka ka geysatay ayaa waxaa la leeyahay waa ay u xireen maamulka iskuolka maadaama haweeneydaas tashfiin malik la sheegay inay wax kusoo baratay laanta alhuda ee dalka bakistan waa gartay marka ulkuma waxay sheegeen in ay handadaadyo yimaadeen mise si guud ahaan baqdin ay qabaan dartood ayay isaga xireen mise waxaa jira in loo hanjabay sidoo kale jamal maysan sheegin hanjabaad rasmiya oo u timid laakiin waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan aargudasho ku timaada xaruntooda oo loo geysto maamulka iyo sidoo kale ardayda waxa hadalkaasi sheegay maamulka xaruntaasi oo lagu magacaabo xaaq camir iyadoo bishii hore ay dhacday dhibaatooyin oo loo geystay dadka muslimiinta magaalo masjid ku yaala magaaladan toronto ayaa la guday hanti siddeetan kun oo dollar lagu qiyaasay ayaa ku baaba'day inkastoo dad aan wax ku gaarin dhaqaale ururin loo sameeyey kadibna boqol iyo todoba kun ayaa loogu deeqay sidoo kale laba haweeney oo muslimiina ayaa tareenka lagu aflagaadeeyey hooyo caruurteedii iskuolka ka doontayna sidoo kale waxaa loo geystay jirdil iyo weliba iyadoo lagu dhahayay argagixiso ayaa tahay dalkaaga ku laabo marka dhacdooyinkan oo dhanna waxa ay daba socdaan kadib weerarkii baris ka dhacay ee lala xiriirinayay kooxda icil waa gartay xuseen marka arrintan dadkan la dhibaateeyey dowladdu sidee bay uga faral celisay markii arrintu ay dhacday dabcan tan haweeneyda la weeraray oo muslimada caruurteedu iskoolka kasoo kixisanaysay waxaa tegay goobta magaaladan toronto john tory waxa uu tilmaamay in canada ay doonayaan canada ay doonayaan dadka canadiyaanka inay ku noolaadaan inaysan middan ahayn sidoo kale waxaa dhacdooyinkan nacaybka muslimiinta ee dhacay ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalkan canada justin trudeau waxa uu tilmaamay in marnabo xukuumaddiisu aanay aqbali karin dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto dadka muslimiinta waxa uu tilmaamay in canada ay tahay dal dadka soo galootiga muslimiintu ay qeyb ka yihiin ay kaalin mugla ka qaateen dhinaca dhaqaalaha iyo isdhexgalka waxauna tilmaamay in dalkan uu yahay dal dhaqamo iyo diimo badan leh dadka canadiyankana uu rajeynayo inay midaas ixtiraamaan waxa uu faray laamaha amnigu in ay baaritaan sameeyaan islamarkaana sharciga la horkeeno cid walba oo ku kacdo fal ku dhisan nacayb diin ama midab midkuu doona wax noqday xuseen nuur xaaji oo ah weriye ku nool dalka kanada oo khadka telefoonka ugu waramayay jamaal axmed cismaan halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale maamulka madaxweyne barack obama ayaa sheegay inay sii kordhinayaan cadaadiska milatari ee ay saarayaan daacish laakiin maamulka ayaa weli diidan in ciidamo dhulkaahi ay geeyaan siiriya iyo ciraaq arrintani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo daacish ay muujisay inay dhiirigelin iyadoo daacish ay muujisay inay dhiirigelin karto falalka argagixiso ee ka dhaca gudaha maraykanka wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan ku eegaya kulan ay xubnaha guddiga aqalka sare ee sanadku ay la yeesheen xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ash karar waxaana faahfaahinta warkan inoo soo koobaya xuseen barre inkasta oo cabsi badan laga dhaxlay weeraradii baris iyo california haddana xogayaha gaashaandhigga maraykanka ayaa u arka khalad in ciidan la dagaalamo daacish oo maraykana loo diro suuriya iyo ciraaq haddii aynu maraykanayno khilaafaadka ka jira suuriya iyo ciraaq waxaa dhici karta in kuwa la dagaalamaya ee iminka ka soo horjeeda daacish in ay innaga inala dagaalamaan laakiin arrintaasi waxaa aad uga soo horjeestay oo si deg dega hadalka u qaatay guddoomiyaha guddidan senator john mccain oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga halista daacish ay dalkeenna ku haysaa waa mid cad oo si toosa inoogu socota islamarkaana sii kordhaysa wakhtiguna waa uu inagu socdaa karter ayaa sheegay in maraykanku sii dardargelinayo weerarada cirka iyo howlgallada ay kumaandosta maraykanka ee sida gaarka u tababaran ay fulinayaan senator jack reid oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee talada haya ayaa ku taliyey in ciidamadu ay ka yimaadaan dalalka gobolkaasi ku yaala putting large numbers of U.S. troops on the ground, has been suggested, I think, by all my colleagues in Iraq and Syria, could play.
haddii uh, ciidamo maraykan ah directly si toosa loo geeyo ciraaq iyo suuriya sida ay dadka qaarkii ku talinayaan waxay taasi si toosa u caawin doontaa brobagandada daacish kulankan ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kadib markii murashaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ted cruz uu sheegay in loo baahan yahay in daacish si weyn loo garaaco I don't know if sand can glow in the dark, but we're going to find out.
ma ogi in ay ciiddu iftiimi doonto madowga marka ciiddaasi la garaaco ba- laakiinse waxaan filayaa in ay jawaabtu soo bixi doonto laakiin waxaa arrintaasi su-aal ka keentay senator claire mccaskill oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah How many women and children would be involved if we carpet bombed uh, the areas?
imise haween where ah iyo ISIS caruur ah ayaa is ku dhiman currently doonta a- haddaannu a si stronghold?
weyn u Um, duqayno what are we daacish talking dhulka ay about in maamusho terms of lives imise qof ayaa naf waayi kara bay kula tahay laakiin duqaynta baaxadda weyn leh ee lagu baaqay ayaan ahayn mid qorshaha ku jirta oo miiska saaran sida uu sheegay taliyo ku-xigeenka ciidamada maraykanka generaal paul selva It's clear from ISIL's strategy that their objective is to cause us to engage in waxaa what cad they in believe is an istaraatiijiyadda apocalyptic daacish ay tahay war in with the innaga West.
ay qoorta inoo geliso dagaalkoo inagu soo jiido oo uu qarxo waxay u yaqaanaan dagaal diini ah oo ka dhan ah reer galbeedka tallaabo kasta oo aanu qaadno oo arrintaasi buunbuunin u noqotaana waxay halis ku tahay ammaankeenna qaranka murashaxa jamhuuriga ted cruz ayaa ku adkaysanaya eedaynta uu maamulka madaxweyne obama u soo jeediyey taasoo ahayd in ay iska dhagatirayaan mas-uuliyiinta dalkani mas-uuliyadda ka saaran la dagaalanka daacish xuseen barre ayuu kaasi ah oo inoo soo koobayay warbixintii waryaha v o e da michael bown bowman uu kaga hadlayey cadaadiska kooxda daacish ay ciidamadu saarayaan iyo sidoo kale in qaar ka mid ah senatarada maraykanku ay soo jeedinayaan in ciidamo dhulka loo diro waddankaasi ciraaq dhegeystayaal dhegeystayaal toddobaadkan waxaa kulan lagu qabtay maktabadda koongareeska dalkan maraykanka waxaana lagu casuumay laba fanaan oo ka kala socday suudaan iyo soomaaliya agaasimaha librariga ama maktabadda koongareeska maraykanka u qaabilsan afrika iyo bariga dhexe ayaa fanaaniintan martiqaad u fidisay maxamed macalow nuur oo ah fanaan soomaaliyeed ayaa waxa uu ka mid ahaa labadii fanaan ee martida ku ahaa halkaasi kadibna kulankaasi kadib ayuu nagu soo booqday dhismaha v o e da ee washington ismaaciil xuseen farjar ayuuna u warmay horta martiqaadka waxaa dhacay ku- labada kun iyo saddex iyo tobankii markaan anigaan imid aan u imid cayaaraha soomaali wiig ee washington waxaa i geeyey librariga cabdullaahi soomaaliyo oo isnaanta halkaa isku baranay markaasay tiri labadii sanaba waxaan sameynaa bandhig faneed african marka laba sano kadib warqadan kuu soo diraa invitationa haddaad firaaqad u leedahay marka warqadii ii soo direen xafladina waa imid anigana waxaan ugu talagalay haddii ahaan ka magac soomaali ahaan anoo ku hadlayo magaca ummadda dhan ama fanaaniinta dhan yar iyo weyn calankii soomaali ayaan u siiyey hadiyad muusikadii aniga aan tumay in librariga maraykanka la dhigo taariikh ahaan waan garta een waxyaabihii aadka cajiibka u waxaa ka mid ah codkan soo socdan dadka maqashiin doono waxaad meesha dhexdeedii ka qaado si toosa uga qaaday een mid ka mid a heesaha dee aadka loo yaqaano ee qof kastoo soomaaliya laga yaaba inuu qaado waabaa beriyey bilicsan heestaas runtii waxaa ila qaaday fanaanka weyn cabdikariim alkaabole aan dhegeystayaasha baroto marka hore dhegeysan waan gartay dee waa qiiray dab- dabcan leedahay maxaad dareentay markii aad ka qaaday masraxaas waxaad dareemi kartaa ninka fanaanka ah markuu waayo waayo arko waxyaaba kasta oo hore u dhicin ayaa soo xus weli waxaa aniga aad ugu yacni xaddeeda u kicisay markaan is aragnay raggii fanaaniinta hore oo i warsaday in badan markaan dhahay waayo dhimatay magool oo i warsaday faadimo qaasin oo i warsaday allahu mustacaan baxsan oo i warsaday axmed haaji oo i warsaday rag axmed rabsho oo i warsaday marka cabdikariin alkaabuli fanaanka reer suudaan ayaa ku warsanaya ha raggii asxaabta aabay qaarna waa dhinteen qaarna way noolyihin wuxuu innagaba saasaa nugu dhacay wardiyaa dhintay hebelaa dhintay marka adiga waayo waayaan soo xasuusanin xataa waxau ii saaray hees oo caan uu ku yahay saraa shahron anaana u tumay waana maqal asoo igu soo dhaweynaya heesta waa tan
waaw dee meesha waxbaa ka dhacay wacdaraa ka dhacay adiq u dhaadamayst tidhi dib baa waxaa lagugu celiyey maxamed macaloo nuur xasuuso iyo waaye hore waa waa waa shay cajiiba qura wax la sheegi karo ma leh markii xafladii dhammaatane waa tii eh, guddoomiyaha eh, maxaa la dhahaa eh, qafti labreere madax u ahayd oo anagana casunti hadiyadii waan siiyey oo ahayd calanka soomaali muusikadii aniga aan garaacay in librarigaas oo congresska la dhigo ayadana ku soo dhawaaw wixii labadeena aan isdaafsanay xafladan suudaan iyo soomaali oo inta ka dhacday aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa ku siiyo heestan waa astaanta soomaaliya xasuus bay noo leedahay This is wonderful, and I want to thank you very much. First of all, I want to tell you how much I enjoyed you playing the music today. It was it was a great success. And then I want to thank you for your gift.
En haddaan adiga dib kuu weydiiyo bal heestan waaba beriyey bilicsan maxay xasuus gaara kuu leedahay waa hees wadani ah oo lexda meydii soo baxday haddana fanaan weynaa qaaday allah yarxam maxamed axmed kuluuxa qaaday waa hees taariikh leh oo soomaali dhan caan ku ah oo wadani ah waan gartay En, heestaa marka intaa kaga nimaadno iyo arrintan aad iminka maraykan u timid bal adiga iiga warran waayahaagii hore eh, dabcan maanta dee xasuusaad dib inoogu celisay bal xasuusaha hore en, maxaad dhegaystayaal badan oo ku dhagaysanayaad la wadaagi lahayd maanta wallaahi waxaan la wadaagi lahay heesihii waayihii hore haddaad haysaan inaad noo saartaan haye tee baad codsan lahayd waxaan codsan lahaa hadduu ilaahay ku roon yahay heestii la dhihi jiray oo sameeyey allah yarxam oo anigana aan wax ka dhigay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideedii oo qaado hibo nuuro riwaayadii shabeel naagood maroodiga ilmaheeda kaas dad haysa dabcan waynu u raadinayna dhegaystayaasha heestaasaynu kusoo dhaweynaa
heestaasina waxay u dambeysay waraysigii ismaaciil xuseen farjar uu la yeeshay fanaanka maxamed macalow nuur oo nagu soo booqday xarunta v o a magaaladani washington haatan aan ka codsado jamaal inuu inoo soo koobo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha adduunka xusenow ee waxaa la ciyaaray xalay kulamadii kale ee ugu dambeeyey gruupka ee champions leaga iyadoo kooxaha chelsea iyo arsenal oo si gaar ahaaneed indhaha loogu hayay ay markaa badiyeen islamar ahaantaasina usoo gudbeen wareega lix iyo tobanaad ee champion leaga waxaana kooxuhu ay isku arkeen sida tan gruupka e ayaa kooxuhu waxay u ciyaareen bayer liverkusen iyo barcelona gooli gool ay ku kala baxeen roma iyo bet barisovna waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber sidaa daraaddeed roma ayaa gruupkaasi kaalinta labaad kusoo baxday bayer liverkusen ayaa markaasi meesha ku hartay barcelonana kaalinta koowaad ayay kusoo baxday sidoo kale dinamo zagreb iyo bayern munich laba gool iyo waxba dinamo zagreb ayaa looga adkaaday olombiakos saddex gool iyo waxba waxa uga adkaatay kooxda arsenal oo oliver jirod ayaa saddexda gool u dhaliyay chelsea laba gool iyo waxba waxay kaga adkaatay f c porto f c porto waxay ciyaari doontaa europa league markii laga adkaaday xalay dinamo kiev iyo makavi tel aviv ayaa gool iyo waxba dinamo kiev ayaana meeshaasi kusoo baxday sidoo kale gent iyo st petersburg ayaa laba gool iyo gool ku kala baxay valencia laba gool iyo waxba ayaa looga adkaaday leon haddii aan dhegeystayaa dhegeystayaasha u sheegno ama aan su xusino lixi tobanka kooxood ee soo baxay ayaa waxay kala yihiin ee gruubka gruubyada waxaa hogaaminaya uu kusoo baxay atletico madrid barcelona bayern munich chelsea manchester city real madrid iyo velsberg iyo st petersburg sidoo kale gruubyada waxaa kaalinta labaad kusoo baxay arsenal benvica dinamo kiev gent juventus iyo paris saint germany iyo b s eindhoven iyo rome waxaana isku adyada la sameyn doonaa maalinta isniinta ee soo socota iyadoo kooxuhu ay isku arki doonaan laisku aadin doono kooxda kaalinta koowaad ama gruubka kusoo baxday iyo kooxda gruubka labaad kusoo baxday ayaa isku aadi doona islamar ahaantaasina waxaan laisku aadin doonin hal koox aan iraahda laba kooxood oo hal wadan ka socda oo guruubyada kusoo baxay koowaad iyo labaad kusoo kala baxay aan laisku aadin doonin waa la kala leexin doonaa marka isku aadka isniinta ayuu dhici doonaa intaas ayaanu kusoo gabageynin xubinta ciyaaraha ee xuseen aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha haatanna aynu ku dansanno codka fanaanka iyo cabdinaasir macalin heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka cabdinaasir macalin ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahintahaydii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ee washington tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.